magaalada muqdisho waxaa maanta mar kala baaqday shir uu madaxweynaha soomaaliya ku baaqay inay isugu yimaadaan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyadu waa markii saddexaad ee shiruu madaxweyne farmaajo ku baaqay la isugu yiman waayo maamulada puntland iyo jubbaland ayaa labaduba dalbanaya in shirka uu ka dhaco meel amnigeedu sugan yahay warbixintan waxaa muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga saynab abuukar maxamed inkastoo madaxweynaha uu shirkan isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir in ay kasoo qaybgalaan si loo dhammaystiro wadahadalada doorashada ayaa misanaa markii saddexaad waxaa maanta baaqday kulanka sida ay xaqiijiyeen ilo ku dhowdhow labada dhinac maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland oo dhowr jeer oo hore u qaadhacay shir ay dowlada dhexe ku baaqday ayaa dhowaan dalbaday in waqti la siiyo wadahadalada ra-iisul wasaaraha iyo midowda musharaxiinta sidoo kalena soo jeediyey in shirka lagu qabto goob ammaan ah oo ka mid ah garoonka diyaaradaha muqdisho iyadoo madaxda maamul goboleedyada qaarna ay safar ku maqan yihiin muranka hareeye doorashada soomaaliya ayaa soo taagnaa in muddo ah waxaana arrimaha inta badan laysku haysto ka mid ah xubnaha guddiga hirgelinta doorashada xulista xubnaha gobolada waqooyi arinta gobolka gedo iyo arrimo kale oo la xiriira siyaasada dalka dhinacyada siyaasada soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe cadaadis iyo baaqyo kala kulmayay beesha caalamka kaas oo ah in ay ka wada hadlaan khilaafka ka taagan doorashooyinka dalka dalkana ay ka dhacdo doorasho laisla ogolyahay hase yeeshee cabdiraxmaan xuseen oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho ayaa sheegay in qabsoomidda kulan ay isugu yimaadaan dowladda iyo maamul goboleedyada uu ku xiran yahay hadba sida dowladda ay tanaasul ugu samayso qodobada ay dooda ka taagan tahay
inaysan maanta waqti cayiman ee doorasho lagu qabanayo ee heshiis lagu yahay aysan jirin haddana aysan jirin doorasho faraha lagula jiro oo ay socota oo doorashooyinkii howlihii ay socdaanna aysan jirin taasoo runtii shaki weyn ku abuuraysa shacabka soomaaliyeed waxaana arintaas xal u noqon karta in si degdega dowladdu ay samayso tanaasul ay samayso u tanaasusho dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah sababtoo ah wanaagii yimaadana madaxweynaha dowladda dhexa qaadanaya doorasha dalkan hadday ka dhacdo ammaanteed madaxweynaha qaadanaya haddii lagu fashilmana fashilkaasaa qaadanaya sidaas darteed marka tanaasul iyo isku imaad iyo heshiis siyaasadeed laysla ogol yahay ayay ku suurtageli kartaa in dalkan xasiloonidiisa siyaasadeed la ilaaliyo abukaate maxamed maxamuud xirse oo ku sugan muqdisho ayaa qaba inay muhiim tahay in dalka uu doorasho aado maadaama mudaxileedka hay-adaha dastuuriga dowladda ay dhammaadeen aragtidayda ku aadan xaaladda hadda lagu jiro waxa weeyaan in shacbiyadda loo turo ee la xurmeeyo dastuurka loo la aado sidii dalku election u aadi lahaa la resbekto gareeyo dhammaan siyaasiyiinta iyo murashaxiinta iyo waxyaalaha ay qabaan oo ay tirsanayaan maamul goboleedyadu waxaa laga doonayaa madaxdii wakhtigii ka dhammaaday inay ogaadaan in kursiguna calaf yahay iyagu ay soo noqon karaan haddii la tartamo marka in laga daayo xariga adag marka in la dabciyo shacbigana loo turo sidoo kale xasano maxamuud raage oo ka mid ah ururka haweenka qaranka soomaaliya ayaa ka hadashay aragtideeda ku aadan marxaladda siyaasadeed ee dalka iyo khilaafka ka taagan hanaanka doorashada
aniga aragtidayda waxay tahay in nabad la helo oo sistamka hadda jooga talada looga dambeeyo sideeda annaka wanaaggaan wax ku dheefnaa shacabka soomaaliyeed haddaan nahay in wanaag socdo aan jecelnaa ma jeclin in midi midi ku taag la yidhaahdo sistam magaalada muqdisho iyo soomaaliya waa ka jira intii wax lagu bedela laga helana ayagaa ah baaqashada shirka ayaa ku soo beegmaya xilli caawo mar kale ay kulan ku ballansan yihiin ra-iisul wasaaraha iyo midowda musharaxiinta si loo ambaqaado heshiiskiisa afgaradka ahaa ee ay dhowaan dhinacyada gaareen iyadoo dhinaca kale dowladda soomaaliya qoraal ay soo saartay ku sheegtay in ay ogolaatay codsi kaga yimid midowda musharaxiinta oo ku saabsanaa in dibadbaxa la qorsheeyay sabdida uu ka dhaco magaalada muqdisho saynab abukar maxamed v o a muqdisho